Warshada kaydinta kalluunka iyo saamiyowga tuunaha oo laga shaqeynayo magaalada Muqdisho. Warshadan cusub oo ka qayb qaadaysa dhiirigelinta iyo casriyeynta suuqa ganacsiga ee kalluunka ee magaalada Muqdisho oo la keliya dalka Yamaha. Munaasabada Shilida kow kun iyo waliba Gobolka Waxayaya Gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda warshada. Koorintii waliba Meelsey ku hadlaya Gudoomiyaha shirkadda Cali Ibraahim oo uu ku hadlaya dhagax dhiga.
Xafladda dhagax dhiga maslacan weyn oo hadda laga furi doono xaafadan oo runtii macno weyn samayn doona dhiirigelin badan u samayn doona dadka kalluumaysatada ah u noqon doona suuq yar oo ka weyn ka horeeya suuqi weynaa oo dibadda la raadinayay taas arrintaas aadaan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa intaas kale waxaa haddana sii dheer oo faa'iido kale oo weyn ah dadkan hadda dhallinyarada waxa waaye inay shaqo abuur u noqotay u badan tahay sababta waxaa laga yaabaa inuu masraxan ka shaqayso boqolaal qofood inay ka shaqeeyaan soomaalidana waxay tidhahdaa dheriga ninka u dhowaa lafta kala baxa marka iyagana waa fursad kale u tahay dhallinyarada inay soo dhoweeyaan hadda dhismaheedii ka qayb qaadanayaan hadhowna ka shaqaynteedii ka faa'iidaysanayaan taasna waa fursad kale oo qaali ah oo noo soo hoyatay waay guud ahaan Gudoomiyaha shirkadda Tasliima Maxamed Maxamuud oo ku hadlaya munaasabadda ayaa hadhowaa ayaa dadka deegaanka xarunta hirgelinaya kaasaytoo dhalinyaro badan fursado shaqo iyo nagada doonta.
Marka ujeedada marka waxay tahay yacni in halkan lagu dhagax dhigo shirkaddaas oo iska kaashadeen labada shirkadood Tasliim Company iyo shirkadda wataniya litacliib wa takliif alasmaak shirkaddaas oo samaysa toonnada kalluunkana maaragtay samaysa ayaa iska kaashaday marka waxaan rajaynaynaa inay noqoto shirkaddii ugu horreysay oo ay wada leeyihiin walaalo ka socda soomaaliya iyo walaalo ka socda waddanka yemen waxay ku soo dhiiradeen inay ka jawaabaan inay ka jawaabaan maaragtay dalabka oo ah inay waddanka maal gashtaan inay waddanka maal gashtaan ayay maaragtay usoo usoo maaragtay joogaan marka ayna soo ajiibeen marka waxaan leenahay walaalain soo dhowaada iyo madaxa sharafta leh marka in waddanka soomaaliya la maal gasto oo baddiisa iyo barrigiisa intaba maanta waa loo baahan yahay marka waxaan leenahay maadaama waddankan kusoo dhiirateen kusoo dhowaada waxaad idinsoo dhoweynaysaa ganacsada soomaaliyeed waxaad idinsoo dhoweynaysaa dowladda soomaaliyeed waxaad idinsoo dhoweynaa ganacsada soomaaliyeed intaba shacabka soomaaliyeed because waxaan u baahan nahay shacabka in ay helaan shaqo abuur dhallinyarada inay shaqo helaan ayaan u baahan nahay waxaan u baahan nahay wixii laga keenaya dibadda in laga helo gudaha oo kalluunka lagu sameeyo gudaha